إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo idacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalka ayaa ka been sheegay sababta ciidamada ugandha ay uga dagaalamayaan gudaha soomaaliya xaflad lagu soo xirayey sana dugsiyeedka macadka qordoba ayaa waxay ka dhacday magaalada jilib ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa howlgal ay ka fuliyeen magaalada muqdisho waxay ku dileen xubin ka tirsan sirdoonka maamulka koonfur galbeed oo abaabul ciidan waday taliyii hore ee saldhigga degmada bardaale ayaa lagu dilay gudaha magaaladaas walaayadda islaamiga ah ee hiiraan iyo beesha cali madaxweyne ee xawaadle qaybteeda degta dooxada bariga ayaa gaaray heshiis buuxa oo dhowr qodob ka kooban ciidamada lagu soo tababaray dalka eriteria ee dowladda federaalk ay geysay qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka baxsanaya furmaha dagaalka waxaa soo taraya kulammada ka dhanka ah madaxweynaha maamulka jubbaland iyo dadka siyaasadda uu ku shaqeeyo cambaaraynaya inta uu qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warkao dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن madaxweynaha dowladda federaalka ah ayaa ka been sheegay sababta ciidamada ugandha ay uga dagaalamayaan gudaha soomaaliya iyadoo la ogyahay in ciidamada ugandha muddo shan iyo toban sano ka badan oy gudaha soomaaliya joogaan ay dileen kumanaan dad ah islamarkaasina hanti fara badan ay burburiyeen haween fara badan ay kufsadeen kuwa oo qaarkood ay garacyo ka dhaleen ayaa madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud sababta ciidamada uganda soomaaliya u joogaan waxa uu ka dhigayaa taa cagsigeeda iyo inay u yimaadeen in soomaaliya ay nabad noqoto waa sida uu asigu warka u dhigaye maadaama ay ku waardiyeeyaan madaxtooyada muqdisho islamarkaana isla oofinayaan danaha reer galbeedka asigoo la hadlayay ciidamo dowladda federaalka loogu tababarayo dalka uganda ayuu xasan sheekh maxamuud hadalkan dadka soomaaliyeed ee diinta iyo damiir kale aad u damqinaya ku dhawaaqay haddii walaalaha yugaandhiiska halkan jooga ay halkan inta ka safreen soomaaliya tageen ku dagaalameen ku dhinteen ku dhaawacmeen danta keliya oo ay leeyihiinna ay ahayd inay arkaan soomaaliya oo nabada oo taagan adiga maxaa lagaa filayaa adiga waxaa lagaa filayaa intaas iyo ka dheeri dowladda federaalka ah ayaa horey waxay uu saxiixday in ciidamada shisheeye iyada ay waardiyeeyaan beddelkeedana aan loo haysan wixii ay dilaan wixii ay dhacaan iyo haweenka ay kuufsadaan intaba uganda waa dowlad kirishtaan ah waxaana madaxweyne ka ah nin baadari ah oo la yidhaahdo yuweri museveni waxa keliya ay ku qancaysaana waxa weeye in ciidamada dowladda federaalka ay ugu tababartay gudaha dalkeedu ay markay dalka soomaaliya yimaadaan la dagaalamaan shareecada islaamka iyo ehelkeeda xasan sheekh maxamuud ayaana war micnihiisu sidaa yahay laakiin asigu si kale uu dhigayo ku dhawaaqaya laakiin sida ugu fiican ee yugandha aan ugu abaalgudi karno waxa waaye wixii ayna bareen oo maanta aadna tusteen in aad ka dhaqangelisaan arradii oo aad cadowganaga aad tustaan oo aad ku maquunisaan awooddaas iyo waxbarashadaas casriga ah ee la idin siiy damaca shisheeyaha ayaa ah in soomaaliya aqarka etoobiya iyo kenya lagu kala beeriyo ciidanka ugandhana duulaanka caynkaasa ee reer galbeedka uu garwadeen ka yahay gaar ahaan maraykanka ayay qayb ka yihiin sidaasoo ay tahay nin sheeganaya inuu yahay madaxweynaha soomaaliya ayaa tilmaamaya in ciidankani ay danaha ummadda soomaaliyeed ka shaqaynayaan taas oo iyaduna murugteeda iyo calolxumadeeda leh xaflad lagu soo xirayey sana dugsiyeedka macadka qordoba ayaa waxay ka dhacday magaalada jilib maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya macadka khurduba faraciisa degmada jilib ee wilaayada islaamiga hijaabooyinka ayaa sana dugsiyad u soo xiray ardayda dhigata macadka iyagoo qaarkood ay ka qalin fuleen halka qaar kalena ay u gudbeen fasalo kale munaasabad heer sare ah oo si weyn loo soo agaasimay oo ay kasoo qayb galeen culimo salaadiin waalidiin iyo mas-uuliyiin ayaa ka dhacday gudaha macadka khurduba ugu horeyn maamulaha macadka khurduba ayaa sharaxay xafladan iyo waxa ay ku saabsaneed macadka qurduba waa macad sharci ah maadigana lagu barto ahdaafta uu asaasan yahayna qof kasta wuu fahmayaa sanadka haddana soo dhaafay oo hadda aan ikhtiitaamkiisa u fadhino insha allahu tacaala waa sanad aada iyo aada u qurux badan marka laga eego sida waxbarashada ku socotay ardada iyo akhlaaqda iyo duruusta qaabka imtixaanaadka loo qaadayey oo kii u dambeeyey uu ka mid ahaa waqtiga la bixiyey nataa'ijta oo la soo dedejiyey oo intaan fasaxii la gaarinba natiijadii la qaatay dadka ku guulaysta darajaadka oo kaalimaha galay iyagana waan ammaanaynaa ilahi ha barakeeyaan leena subxana wa tacaala kadib mid ka mid ah waalidiinta ayaa isagana dareenkiisa ka warbixiyey aniga oo wakiil ka ah awlaadda meesha fadhida waalidiintooda macallimiinta waxaa weeyaan qurdubo oo juhdi badan bixinhaya iyagana waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin barakeeyo waxaad waxaad naga xaqabtirteen waxaa weeyaan waxbarasho lagu kalsoon yahay oo waxaa weeyaan aslaynka iyo waxyeynkii ah oo awlaadda iyadii waxaa weeyaan aad baraysaan bulshada qof walba meel buu u hayaa meesha ugu fiicnayd baad maaragtay haysaan ama la dhihi karaa meelihii ugu fiicnaa bay ka mid tahay tacliinta iyo maaragtay waxbarashada aad wadaan waxaan leenahay idinkana maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala xasanaadkiinna ha idinku daro gebagabadii waaliga wilaayada islaamiga ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdalla ayaa kelimad halkaas ka jeediyey maxaan isku ognahay waqun min annawci saadis lianna allaha tacaala laa yaktubu alfashal calaa axad soo maa maxaa hore loo yidhi qiila qadiiman suquudu linsaani laysa fashalan walaakina alfashal an yabqa xaysu saqad marka dhammaan waxaan insha allahu tacaala aan iskula dardaarmaynaa inaynu noqdo dhammaanteen waxa weeye qofkaas ma ahan marka ugu horeysa oo macadka khurduba oo faracyo kala duwan ku leh wilaayaadka islaamiga ah oo arday u soo xiro sana dugsiyeed ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay waxay howlgallo ka kaloofuliyeen muqdisho iyo bardaale kuwa oo ay saraakiil ku dileen xashim cabdinaasir ayaa wararkan inoo haya ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo qorshaysan oo saraakiil lagu qaarajiyey ka fuliyey gobollada banaadir iyo baay haddii aynu ka horrayno dhanka gobolka banaadir howlgal gaar ah oo habeenkii xalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala magaalada muqdisho ay ka fuliyeen degmada hodan ee magaalada muqdisho ayay ku dileen nin lagu magacaabi jiray cabdirqaadir aadan maya oo shaqooyin badan ka hayay maamulka koonfur galbeed ninkan ayaa wuxuu ka mid ahaa sirdoonka maamulka koonfur galbeed sidoo kalena wuxuu guddoomiye magacuyaal ugu magacownaa deegaanka marya gubaay ee hoostaga magaalada baraawe sidoo kale shaqooyinka la sheega ninkan inuu ku howlanaay waxaa ka mid ah inuu abaabul macawsiley ka waday magaalada baraawe kuwaas oo la doonayay in lagu qalqalgeliyo deegaanada nabdoon ninkan ayaa dhowaan baraawe diyaarad ka raacay wuxuuna tegay magaalada muqdisho halkaas oo ay noloshiisa ku soo gebagabowday dhanka gobolka baay howlgal gaar ah oo xalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha degmada bardaale ee gobolka baay ayaa lagu dilay nin lagu magacaabi jiray diyaar cabdiraxmaan oo ahaa taliyihii hore ee saldhigga degmada bardaale ugu magacownaa maamulka koonfur galbeed waxaana lagu dhex dilay isla magaaladii oo taliyaha ka soo noqday howlgallada kala duwan ee ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana beegsanaya saraakiisha iyo askarta dowladda federaalka ah ayaa sii kordhaya walaayada islaamiga ee hiiraan iyo beesha cali madaxweyne qaybteeda degta dooxada bariga hiiraan ayaa waxay gaareen heshiis buuxa oo dhowr qodob ka kooban maxamed daahir calisow ayaa warkan faahfaahinaya wilaayada iyo beesha cali madaxweyne qaybtooda degta dooxada bariga hiiraan ayaa wada gaaray heshiis ka kooban sagaal qodob beesha ayaa madasha ka muujisay inay beri ka tahay oo ay ka baxeen dagaalka ka socda bariga hiiraan beesha iyo wilaayadu waxay isla qaateen sii xoojinta ku dhaqanka shareecada islaamka beesha cali madaxweyne qaybta degta dooxada bariga hiiraan ayaa si buuxda u ballan qaaday in deegaanadooda aan lagu soo dhoweyn doonin cid kasta oo kasoo horjeeda mujaahidiinta wilaayada hiiraan dhankeeda waxa ay beesha cali madaxweyne qaybta degta dooxada bariga hiiraan ku wareejisay maxaabiis gaaraysa soddon iyo lix ruux oo beesha ka dhashay iyo siddeed gaari kuwaas oo ku jiray gacanta wilaayada mid ka mid a odayaasha dhaqanka ee beesha ayaa sii akhriya qodobada kale ee ku xusan bayaanka lix waxa aan qaadanay in aan dadkeenna ka reebno ku biirista cadowga allaah si uusan wax uga dhimin ballankii nabadeed ee aan wilaayada la galnay toddobo waxaan wilaayada kula ballannay in aan ciidankeenna iyo hubkeenna aan ka saarno furimaha cadowga shareecada islaamka sidoo kale beri aan ka nahay ciddii diidda warkeenna siddeed wilaayada waxaan nagu wareejisay dadkii maxaabiistii ahaay ee naga xirnaa oo ay tiradoodu tahay soddon iyo lix ruux iyo gaadiid naga xayirnaa oo ay tiradiisu tahay siddeed gaari sagaal ugu dambayn waxaan ugu baaqaynaa qabiilka xawaadle gaar ahaan beesha aan ka dhalannay ee cali madaxweyne in aysan ku kadsoomin dagaalka ashahaadala dirirka ah ee ay gaaladu ka waddo dhulka shareecada lagu maamulo fiiro gaar ah dhulka aan wilaayada kula heshiinnay ee loo yaqaano dooxada waxa u koofureeyo iyo sooman iyo beerayabaal waqooyiga waxa u xigo xujuub ilaa miircadde jihada bari waxaa u xiga dhagaxa loo yaqaano gowraarta
ugu dambayntii kulanka waxaa ka hadlay odayaal iyo waxgarad ka socday beesha cali madaxweyne qaybta degta dooxada bariga hiiraan waxayna ayiideen bayaanka iyagoo goobta ka ballan qaaday inay dhaqangelinayaan qodobada ku xusan bayaanka dibna ay ula laaban doonaan dadka ay ka soo jeedaan ee heshiiskay u qaadeen sheekh guuleed abuunabhaan oo ah waaliga hiiraan oo kulanka goobjoog ka ahaa soona gebagabeeyey ayaa ugu horeyn dadka u sharaxay waxa loola jeedo dooxada hiiraan dooxada beriga hiiraan waxaa loola jeedaa webiga shabeelle dhulka ka shisheeyo xawaadle degaa wuxuu u qaybsamaa dooxo iyo dullo wuu u qaybsamaa dhagaxa dadban dhulka ka soo galbeedka ka soo xiga baa loo yaqaanaa dooxo dhagaxa dadban dusha waxa ka jirana waxaa loo yaqaanaa dullo dadka nabadda qaatay wilaayadooda u yimid dalabka walaalahood samatale soo ajiibay oo cali madaxweyne waxa aan leenahay waa aad mahadsantihi sheekh guuleed abuunabhaan waxa uu beesha u soo jeediyey in ay oofiyaan oo xaggooda uusan ka burin heshiiska wixii aan ku ballannay oo nabad aha waxaan rabnaa xaggiinna inaysan ka burin sidaa u qaadateen inay noqoto annaga ka wilaayahan ama ka xaraka ahaan ilaahay baan baryaynaa subxaanahu wa tacaala isagaan kaashanaynaa waxaan isku daynaa inaan idin khiyaanin inaanan idin khudlaaminin idin garab bannaynin nabadda iyo ballankaan idinla galin inaan idinkaga bixin siyaasiyiin dabadhilifi ah oo shilimaad ku qaatay dagaalka uu ku dhawaaqay xasan sheekh ayaa beeshooda u horseeday dagaal aan dhammaad lahayn kuwaas oo ay ku baxeen boqolaal ka tirsan dhallinyarada lagu horiyey dagaalka abuunabhaan waxa uu odayaasha kala hadlay siyaasiyiinta dagaalka geliyey beesha xawaadleh kuwaas oo iyaga iyo qoysaskooda u cararay dalka dibaddiisa waxaa hadlayay oo aan dhegahayga ku maqlay waad wada dhegaysan doontaan ninkiioo hadlaaya la dhihi jiray dabajir oo leh aniga shan boqoloo wiil baa iga dhimatay shan boqoloo wiil baa iga dhimatay dagaalka markaas haddana dhaawic yaraan la soo cararoon keensaday meesha la yidhaha xamar baa inta looga daba imaadaan laga celin la'yahay shantan boqoloo wiiloo la sheegaya annaga weeye maxay ku maqan yihiin shanteenna boqol wiil maxay ku maqan tahay shanta boqoloo wiil waa waxa day waa waxa cali uu ku tagay uganda oo ku bagaaxaya ilmihiisa meesha ku geystay waa waxa uu ku bagaaxaya ninka la yidhaahdo dabageed iyo asambalushay ku bagaaxayaan weye awa dadkiinni awa duunyadiinni awa ceeshiinni awa dhaqankiinni day waa dadkaasaa nagu bagaaxay ma garateen mujaahidiinta xaggee joogaan iga kadin la joogaan warnimayow dadka isku danta ha tashta warintaa ma fahamsan tihiin war kitaabkan ilaahay ma noo dhexeeyaa kitaabkan ma noo dhexeeyaa kan ma ku ballannay
si kastaba ha ahaatee jihooyin ka tirsan beesha xawaadda iyo wilaayada hiiraan ayaa bilihii ugu dambeeyey waxa ay heshiisyo ku gaareen gobolka heshiisyadaasi oo ka dhaqan galay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ciidamada lagu soo tababaray dalka eriteria ee dowladda federaalk ay geysay shabeellaha dhexe ayaa ka baxsanaya furumaha dagaalka mahad cubeyd ayaa warkan faahfaahinaya ciidamo ka tirsan kuwa lagu soo tababaray dalka eriteria ee ku sugan shabeellaha dhexe ayaa maalintii shalay gadood sameeyey kadib markii ay u dulqaadan waayeen qaabkay ula dhaqmiso dowladda federaalka ilaa saddex boqol oo askari oo ka mid ah ciidamada lagu soo tababaray eriteria ee ku sugan deegaanka daarunicmo ee shabeellaha dhexe ayaa shalay baabuur iskugu jiray t m iyo labo gaari oo kuwa hoomeyda ah iska soo buuxiyey iyagoo u jihaystay magaalada caasimadda ah ee muqdisho ciidamadan ayaa intii aysan soo faaruujin halkii ay ku sugnaayeen ka hor waxay sameeyeen arrin la yaab ku noqotay kuwii xukumayey toddoba sarkaal oo ka mid ah saraakiishii la joogay ayay ku xireen masjid ku yaalla deegaanka daarunicmo ayagoo kadibna halkaas uga soo dhaqaaqay soona aaday degmada aadan yabaal ee shabeellaha dhexe markii ay yimaadeen degmada waxaa waanwaan ku dayay korneylsaniya cabdulle waxayse u sheegeen inaysan doonayn wax waanwaan ah oo keliya ay u caddahay inay gaaraan magaalada muqdisho waana ka sii dhaqaajiyeen sababaha ciidankan ay uga soo tageen deegaanka daarunicmo ayaa lagu sheegay saddexdan arrin ee soo socota midda koowaad waa inaysan helin wax cunno ah tan labaadna waa inaysan helin wax mushaar ah midda saddexaadna waxay ku sheegeen in la geeyey meel duur ah oo aysan wax dagaallo ah ka soconin dhanka kale ilwareedyo deegaanka ah ayaa sheegaya in saddex deegaan oo ku yaala shabeellaha dhexe gaar ahaan aagga degmada aadan yabaal ciidanka joogay ay habeen weliba ka baxayeen deegaanada ay ku sugan yihiin islamarkaana degayeen ilaa laba goobood habeen weliba cabsi ay ka qabaan in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar ku ekayso kana furato gawaarida la siiyey deegaanadaas waxaa ka mid ah ceel cali axmed alkawthar iyo daarunicmo arrinta ka soo cusboonaatay shabeellaha dhexe ayaa sababi karta sida dad badan ay tilmaamayaan in ciidanka dowladda federaalka ee ku sugan deegaanada kale ee shabeellaha dhexe ay ka joogaan ay iyaguna dhankooda ku dhaqaaqi karaan arrinta ay hadda sameeyeen saaxiibadooda maadaama ay dareemayaan cabsi xoogan oo ay la nool yihiin habeen iyo maalin waxaa soo taraya kulamada ka dhanka ah madaxweynaha jubbaland iyo dadka siyaasadda uu ku shaqaynayo cambaaraynaya kulan ka dhacay magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe uu dhibaatooyin ku hayo siyaasiyiinta asiga kasoo horjeeda islamarkaasina bulshada deegaanka iyadana uu dhibaato ku hayo dadkii madasha ka hadlay waxaa ka mid ahaa maxamed salaad coomaar oo horey wasiir uga ahaa dowladda federaal kana soo jeeda dhanka jubbaland wuxuu sheegayaa in axmed madoobe uu jubbaland burburin ku wado jubbaland dadka halkan fadhiyo mucaaradku ma aha mucaarad ma aha dadka halkan fadhiyo waxaa mucaarad ah ninka dadkii jubbaland u dhashay diyaarado kusoo tarxiilay waxaa raba jubbaland inuu burburiyo ninka khad cagaaran noo kala dhiga ninka yidhaahda qabiil kasta wuu xun yahay ilaa ninka aniga iga raacsan moogi ninka yidhi farataag waa nin fiican toban sano laakiin maalintuu aniga idiido waa nin xun qabiilkiisaa xun ninka yidhaahdo aniga maadaama aan tegi waayo gadab ninka gada tago waa nin israa'iilku galay oo kale ninkii la rabay inuu waddanka isku hayo oo dadka isku hayo waa ninka dadka kala qaybiyey omar waxa uu xusay in axmed madoobe marar kala duwan uu weeraro ku qaaday siyaasiyiin ka soo horjeeda oo asiga omara uu ka mid yahay magaaladii aan ku dhashay ayaa la ii diiday inaan kasoo dego waan tanaasula gurigaygaa loo dhacay hubkii lagu weerari lahaa shabaab ciidankii shabaab lagu weerari lahaa cabdibalayaasha shabaab lagu weerari lahaa oo toddoba iyo toban xabaa gurigayga lagu weeraray hal askari oo qori wato gurigayga ma joogin walaalkii baa la qabtay waa la xiray axmed madoobe iyo kooxa uu hormuudu yahay ayaa waxa ay gadanayaan dhulka caamka iyagoo inta ka gudbay magaalada kismaayo iminka jasiirada ka gadaya dowlada shisheeye sida uu sheegayo maxamed salaad coomaar waxaa kale oon dadka jubbaland ku boogaadinayaa inta gadanayso dhulka dowladda in dowladda dowlad ay ka dambeyn doonto inay ogaadaan haddii dhulka dowladda la iibin karo hotel jubba iyo hotel curuba waa la iibin lahaa waa la iibin lahaa muqdisho dhulka dowladdu beec ma aha kismaayo dhulka dowladda iyo beeraha beec ma aha meelaha la sheegaya hadda jasiiradaha waaba kasii daran yihiin oo waaba khayaano qaran iyada waaba khayaano qaran in laga iibiyo dowlado kale axmed madoobe ayaa muddo dheer waxa uu ku fadhiyaa kursiga madaxweynenimada ee maamulka jubbaland waxaanuu doonayaa intuu nool yahay inuu ku fadhiyo siyaasiyiintan hadlaya ee ka sheekaynaya dhibaatooyinka axmed madoobe uu geysanayo ayaguna ma ahan kuwa ka roon oo waxa ay ku daaban yihiin amaba la shaqeeyaan shisheeyaha sida aawadeed ayaga iyo ninkay wax ka sheegayaanu waa laba aan wax isdoorin warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inaga inta